hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya adoo labago iyo shaadhle adoo galdhalay la jooga adoo galadi gumaaday gayigii adoo xoreeyey adoo qori garab ka haysta gaboobayo gaadhi mayo haddaad gadhaadi gabowdo asay galadu timaado hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin caruura sheeko sheeko waxaa jiri jiray waraabo iyo danwaco yacni ay ahaayeen waraabihii danwacadii danwacada way aqliga leedahay moogta way ka aqli badan tahay xayawaanada marka waraabihii danwacadii markay ahaayeen waxay dhaheen waxaan aadaynaa garas ah inaan soo guranaa aadaynaa soo baxay dhaheen dambiil yacni ay soo qaateen labadoodii markay soo baxeen markay yimaadeen yacni markaas waraabi wuxuu dhaha aniga geedka ma fuuli keliye dawaco adiga fuul waxaa noo soo gurtaa garaska bas waa fuushe marka ayada fuushe waxay soo gurtay garaskii asiga waxay uga soo buuxisay hoos waxay uga buuxisay garas ceeriin ah kor waxay uga saa saartay mid oo biseel ah oo yacni miraha garaska bis ayadana waxay samaysay hoose waxay ka buuxsatay midka bislaa korna waxay ka saarsaartay mid ceeriina saasay kusoo gurtay ay soo buuxisay way soo degtay markaasay dhahda muujeedaa waraabow marka waraabaha abtiya dhahdaa abti muujeedaa waa kuu soo buuxshay yacni adi biseel bisaa kaaga soo dhigay anna ceeriinaa ka dhigtay camal asiguruna u maleeyaa waa is soo raacay markaasaa waxaa laha wadooyinka way badnaa saddex jiday ahaayeen waxay waxay dhahdee danwacadii saddexdan jid mid waxaa waa jid kurtunaa la lahaa midkan jid waxaa lahaa jid dambas kan waxaa lahaa jid jid idaaleyaa lahaa kee maray saddexdaas ani waxaa marahay dhaha dawacada ani waxaa marahay dhaha jid jid kurtunaa maraa asina waxaa lahaa jid idaaley mara jid idaaleyga waxaa waaye wuu qadxo iyo ood badan yahay ayada marka jid kurtun sas uma dhib badna jid kurtun dheer hadduu ka hor imaado way ka leexanee mid gaaban way ka tilaabsanee bas asiga marka waddadii oo jid idaaleydu maray markuu socdaba xoogaa dambiishii uu wato oo mirihii ugu jireen aa maaragtaahe oodii ka daadisay oo way daateen afarta xabo oo maaragta bisilow kala soo baxay marka qodxan way mudmudeen wuu soo baxay ayada way soo socotay asasoo u socda socod wuxuu helay maaragtaahe ari oo maaragtaahe buuran oo qurux badan uu helay ayadana se usoo socotay waxay heshay neef oo maaragta ari ahoo caato ahoo gaajo u dhinto laflafa ah ee heshay asiga haddana wuu socday wuxuu helay middi qurux badan waraabihii ayadana waxay heshay middi oo maaragtaaye bolol ah oo aan waxba jiraynin oo qaab lahayn bis haddana maaragtaaye asiga wuu socday wuxuu helay mudulo helay oo maaragta qurux badan oo maasha allah ah ayada waxay heshay buush oo aqal soomaali ahoo asiga oo oo dulduleelo meelaha dhan oo maaragtaaye aan quruxsanayn oo dhowr duleelo leh markaasaa yacni markuu yacni ayada midkaasa hesha maahano asna gurigii qurux badnaayo hele markaasa waxay dhahda inta u imaatay aa waxay dhahday way sirsiratay abtiyo hee adiga waxaa haysataa maaragtaa maaragtaa neefkan maa leedahaa anikeygaa kaa fiican arigeygaa kaa fiican oo maaragtaaye waa kana sankiisa xataa ujeedaa waxaa ka socdo subag adiga waxaaga waa kana ma fiicno keygaa kaa fiican camal asiga wuxuu dha iga bedel may ma kaa bedelaayo wuu baryey markaa iga bedel waa ku baryaahe bis way ka bedeshay haddana waxay dhahday abti hee mididan maa midi camal u haystaa anintaydaa kaa qurux badane markaasaa wuxuu dhahay iga bedel abtiyow may ma kaa bedelaa iga bedel haye way ka bedeshay haddana markii dambe waxay dhahday ani waxaa haystaa guri oo maaragtaaye dhowr albaab leh oo inta haddii la iiga soo galo intaa ka baxaa inta haddii cadow iiga soo galo intaa ka baxa geeskan haddii la iiga soo galo geeskan kalaa ka baxaa laakiin adiga guriga aa haysatid hal albaab basow leeyahay haddii laguu soo galo meelaa ka baxdid ma lahan markaasaa wuxuu dhahay waa ku baryaha iga bedel kaasaa rabaahe imayme ma rabo inaa kaa bedelo markaas haddana wuu barye markaas haye ee dhahde way ka bedeshay marka saas u kala bedeshteen roobaa afarta gees ka imaaday markuu yimide roobkii buushkii wuu ka dumay neefkii waxaa ka qaaday daadkii roobkaa ka qaaday biyihii bis asigiioo qarqaryoonaay ayadina guriga iskaga jirto roobka inuu daa in kalaba shaki uga jiro oo u imaado guriga usoo gargaraaca wuxuu dhah abtiyow iga fur albaabka waa qarqaryoona maya marabi hooyadee diidaysa makaa furaay maya abti waa ku baryaa iga fur ayay marka dambe way ka furtay haddana waxaa wuxuu dhahay sariirta aa seexda abtiyo waayahee soo seexo ee maya maxay dhahday maya maaragta ma seexanaysto hooyadee diidayso abti waa ku baryaa ayay marka dambe way u fasaxay sariirta iska seexda wuu hurday sheekadani saasay kusoo dhammaatay
samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya